sawirkii afar janaad maalinkii aan dembeeyey yaa iise hertiis aan sheegi dow muhiim ah intii meel walba adduunka seedo ummad walbana gaarsiiyaan dowgii askiil dardaarmi iise way kaloo ari idinka jiiraankiin wayli kafadow haay inay jeclaataan taas keli shay ma ah laakiin in adowgiinna jeclaataan markii laidinka hanaago walhun oo walba laydinka sameeyo way lafadow haay inay amalgaboobaataan rabbigayna baridaan in eebbahey nabad isin siiyo isin iyo jiiraankiin middo kale way kidhi dardaarmi iise intii aan seedne jannada in hertiis jid walba oo ay ki gudbi karaan ki gudbiyaan diinti eebbahey lankii weelana waylayki bishaareeyey inay geli doono jannada lankii shayddaan aan duufsadana waylayki bishaareeyey in naarta laki tiimbiyi doono dadow maadaam erayadan halkan eg yihiin dowguun walaaliki dari kare ama walaaliki dhimi kare midna ma jirne dowguun dowgi eebbe waa lan walbana walaalku fadow haay ini siifaylan aan dhugunsado laakiin waylikin dardaarmee ini salaada la dhuujiyo eebbahey loo tasbiihsado dadkana lahan nahariisto siibo jiiraanka inila degan arliga dusheey